bismillah maantay waxaa wax u dhacaan nin sirgaala iyo ciidan uu wato ayaa waxay kasoo bixi jimeen dhinaca magaalada marko waxayna kusii jeedeen dhinaca garoonka ee lambarconton ayay kusii jeedeen marka ay marahayaan tuulada leha bilaal maanta duhuradii ayay mujaahidiintu halkaas kabiil ugu dhigeen dabsaar xoogan ayaa meeshaas ku qabsatay murtadkaas iyo ciidanku hogaaminahayay oo laba gaari ka koobnaa ilaahay fadligii marka murtadkii sargaalkaa iyo ciidankaa watay iyo waxaa weeyaan iyo askar kaleba meesha ayay ku dhinteen kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen waa ay la gudbeen meydkoodiiyo dhaawacoodii oo waxa weeyaan way la qaraaraxeen marka khasaarahaas ayaa soo gaaray mujaahidiinta ayaana gacantooda ku cadaabay maantay ilaahay baana ku mahadsan marka laga tago ninka generaalka ah oo xitaa saraakiisha dowladda ay sheegteen tirada kale ciidamada maxaa lagu qiyaasayaa
tirada annagu aan hayno oo dhimasho dhimashada ah waxa weeyaan tobaneeyo ayay gaaraysaa dhaawacna waa uu jiraa isaguna sidoo kaleeto waad garanaysaa laba gaari oo buuxbuuxda oo waxa weeya soconaysa oo ayagu xawaaraynaya oo meelaysan iska filinaynin looga soo baxay oo qoryaha blisuukayaasha iyo beekaamee lagu garaayo waad garan kadhaa marka dhibashada annagu aan haynaa waa inay tobaneeyo ay gaaraysa ama ay ku dhadhowdahay oo wax yaro ay ka dhiman yihiin dhaawacuna inuu jiro weeyaan sargaalkaas ciidanka watay oo nin waxa weeyaan murtadoo nimankaas gaalada dadkii aadka u caawiyeen inuu meeshaas uu ku dhintay way xogtaan hayna toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa isdabajoog ahaa weerarada tooska ah iyo kuwa dhabagalka ah maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabihii ugu waaweynaa maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose
shabeellada hoose sida runtii toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay ahayd meel cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay uu ku halaagay mujaahidiintuna guulo badan ay kasoo hooyeen tusaale ahaan jidka ka baxa wadada ka baxda magaalada la yihahdo afgooye wadada waata ku qaybsanta oo midna dhinaca marko ay aado midna ay aado dhinaca halkaa iyo leega iyo ay sii aado ilaa gobolka bay marka wadada dheer oo afgooye ka baxda walawe sii madho belidooglo sii madha ilaa leego waxa weeyaan dagaallo ayaa maalmo dhaweed ka dhacay dagaaladaas kuwii ugu khasaaraha badnaa oo cadowga khasaaraha ugu badnaa uu kasoo gaaro waxay ka dhaceen meesha leeyahay aqbari weyne duleedkeeda shan gaari oo taangi uu ku jiro miina inta haleeshay uu meesha ku baaba'ay waa looga gubay askar badanna waa looga dilay ilaa sideed iyo toban gaaraysa kufaarta keliya afrikaanta ah aysan ku jirin murtadiintu ilaa aadna waxa weeyaan socodkoodii dhowr toddobaad ayuu qaatay inay hadafkoodii weli ma aysan gaarin umana ay dhadhowa meesha ay u socdeen dhinaca sidoo kaleeto marko waad aragtaa sargaalkaas muhimka uu ahaa dadka muslimiinta aana dhibaatada ku hayay ayaa ilaahay subxaana watacaala maantay meeshaas uu ku ajalay maalin kasii horreysa isla wadada marko iyo afgooya isku xidha gaarito waa maalin saddexaad bacid baa filaya ayay kufaarta afrikaanta uga carareen isagoo barti ku gubanaya uga tageen nimanka marka hadda xaaladoodu waxa weeyaan waxay ku socotaa xaaladii ciidanka xabashida labada kun iyo lixdii ilaa labada kun iyo sideedii dalka ku haysatay waxaana filaynaa insha allahu tacaala wakti sanadii kadiba kufaar waaba la ogaado sideedaba gaalo duulaan dal ku timid muddada ugu dheer ay sabirtaa waa toban sano marka oo la tijaabiyay arrintaas sida afghanistan ciidanka statetka lagu tijaabshay naata lagu tijaabiyey toban sano ka badan gaala ma sabirto marka si guud insha allahu tacala waxaan filaynaa sanadiyo kadib macduuda oo xisaabsan inay nimankaas ay banayn doonaan dhulka haddii ilaahay yidhaahdo midda kaleeto annagu khudbadii aan qaadanay waa sharaxnay oo ma aanaan qarin ayaguse waa u qaadan waayeen waxay u qaateen in anagu tabadareyna oo aan jabnay bay u qaateen marka dhaaxaan dhawaaqay wixii dhegmaa jalada la ii siin marka waa ku faraxsannahay in dhiigooda iyo gaayidkoodu meel walba dadaadsan yahay meeshii aan la rabnayn ayay noo jiifaan waa kula rabay wey madax jubla inaad meel xujiiftaa marka annaguna insha allahu tacaala dagaalka ilaahina waa kaashan doonaa waxa weeyaan mar walbana waxaan ku dadaalida sawaabka ah oo faqtulul mushrikiina xaytu wajadtumuuhum ah inaanu laasimno ayaguna insha allahu tacaala guuldaradaas ayaa ku socon doonta ugu dambeyntii maxaad usoo jeedin lahayd dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan dadka ku nool gudaha wadanka ee ku dhegeysanaya
guud ahaan dadka muslimiinta ah waxaan usoo jeedin lahayd horta inay jihaadka socdo inay ka qayb qaataan oo qeyb lixaadla ay ka qaataan marka koowaad dalkoodii baa lagu soo duulay marka labaadna waxa weeyaan diintoodii iyo waxaa weeye dalkoodii iyo dadkoodii cadow aan waxba reebayna inaba hawla ekaatee ayaa kusoo duulay ninkii haddana aan wax kale aan dareemaya witrow anfusakum ha ahaado waxa weeyaan dalkiisa inuu daafico ha ka qayb qaato oo carab iyo maal iyo miskax intaba ha uga qayb qaato ninkii kaleetana waxaa weeyaan hadeed intaba ha isku daro oo diintiisa iyo dalkiisaba ha daafico waa sida guud dadka gaar ahaan muslimiinta ah oo soomaaliyadoo ku nool gudaha wilaayaadka la isku hardinayo oo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala iyo mujaahiinta ay ku farafoodamayaan ku nool ayagana waxaan leenahay labay u qaybsamayaan oo qola waa qola cadowga uu qabsaday dhulka ay deganaayeen kuwaas waxaan leenahay si guud ku sabra diintiina haysta ku dhega sida dhibirdawa calaashiina ku jirto oo kaleeto ugu dhega haweenka hadday ahaayeen akhlaaqdii mujaahidiintu ay kusoo rogeen wilaayaadka wixii maarata ka dhimanayd oo ay xijaabka iyo waxaweyaan asturnaanta iyo wixii lamidkaa ku dadaala ayaan leenahay ka dheeraada waxyaabaha xunxun raggana sidoo kaleeto iyaguna jamaacaadkii oogistooda uducaynta mujaahidiinta kaalmayntooda xogta keenista cadowga waxay ka dili karaan cadowga ay ka dilaan ayagana waxaan leenahay halkaas ka wada ma rabana ku fidnoobina gaalada iyo murtadiinta iyo dhibaatada ay wadaan ku fidnoobina kuwa weli ku nool wilaayaadka aan cadowga qabsanina waxaan leenahay marka koowaad ilaahay bariga inuusa cadowga idin soo gaarsiinin marka labaadna wixii tabar aad yeeli kardhaa ku baxsha sida cadowgaas aad magaalooyinkiina uga dafcin lahaydeen ayaga baaq aan usoo jeedinaynaa muslimiinta si saas weeye si guudna dhammaanteen haddaan nahay muslimiinta oo dhan tuubu ilallahi weeyaan toobatanna suuxan ilaahay aan loo wada toobadkeena saan u dhan nahay maxaa yeeli cadowgaan ilaahay naguma imtixaamin ilaa khaladaad iyo dunuub annagu aan gallay umbaan nakugu imtixaamay insha allahu tacaala wuuna jabi doonaa haddaan ilaahay u toobadkeenno oo waxa weeyaan qalbiga annaga wixii ku jira aanu ka saarno si guud marka muslimiinta isku laafurnaadaan waxa weeyaan ilaahayna loo toobad keeno cadowguna loo wada guntada iska dhixintiisa